Qaar ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya ayaa waxaa gaaray barakacyaal ka soo barakacay degmada Luuq ee gobolka Gedo kadib markii degmadaas ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya beelo walaalo ah oo wadaaga degmada Luuq iyo deegaanada hoos yimaada. Dadka danyarta ah ee ku biiray kaamamka ku yaala degmada Baydhabo ayaa sheegay in ay la soo kulmeen duruufo kala duwan taasoo sababtay inay degmada Baydhabo ay ka soo doontaan nolol iyo sidoo kale goob xasilooni. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaasha degmada Baydhabo oo baaq u diraya maamulka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha samafalka kuwaas oo codsanaya in gargaar bini'aadanimo lala soo gaaro.
halkan waxaanu ka salaamaynaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis ayaanu salaamaynaa maagtidiisii anahay masaakiintiisii anahay saa luuq uga soo qaxnay bayrabaanu ku sugannahay nin galaas biyo ana siya sagaashan iyo shan kaam ayaa meesha ku dhisan kaamkaan ku degnay walaalahan ku degnayna iyagiibaa babaahanba qoryi iyo waxay gurtaan bayba weysan yihiin biyana way weyseen baad la cuno iska dhaafe masaakiintii luuq ka soo qaxda halkan dharaaran oo wada baahan hood ilaahay taqaaniin ood uma- ummaddii rasuulka tihiin hay-adda sharafta leh maamulada madaxweynaha waxaanu ku ads wixii tabartooda way loo qabteen waxna waa loo awoodi waayeen ee, dadka ee, luug ha ka qahi yaana madii hagamiina galmindile ilaa boholyaas ilaa abogbuul naaf imaal ilaa awboylu kureedkii idhahdo yaa hakagani madii haganiina walaanyadaana onkoyni dhahadii waa ka mashquulsuna waktigii una koyni haddii lakurooga gargaar kolley ilaahay gabe una hata mahal maana halin ilaahay towfiin waafiyi ee muslimiinta un-ka qaramada mudoob heedo samafalka ilaa kafiil madaxweyneka ah ilaa yurub iyo afrikaan adaan iyo mudoob in alla intiyaadinoo loo eh, ilaahaya mahadlee talada ilaahaya saaran taa saaran in ilaahaya mahadlee gargaarsi degdeg ah haniigii wado yaan baahana ee, horjoogyaalkii oo kaamamka ee, sha- sharow ee, dad oo mehnay baraka'ay oo luuha ku baraka'ay oo baahan dhibaataysan yahnay baraka'ay sidiisinba hadal jok dhiigaytan ee, dadkaasayti ilaahi hatab macnaha wal gargaare yaan baahanyin ini gargaar bini'aadamno maamul koonfur galbeed may ku codsadaane ini gargaarkaasayti bini'aadamno hala diiraan heedo samafalka may ku codsadaane ini dadkaasani kordegeen oo baahan dhibaataysan oo macnaha ee unuun wal hata macnaha wali una hata haaynhayna siine inka falanayn oo hata baahan may falaana ini gargaar la barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa xilligan wajahaya xaalad bini'aadanimo kuwaas oo u badan caruur, haween iyo dad danyar ah.